الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جhلnا وذkirna mنه ma نسيna derسigan wuxuu ka bilaabanayaa aيadda لabaatan iyo لixaad min suuرaة الفdح إd jacl الذiina kafarوu fي qلوبهم الxamyة xamyة الجاahلية faأnزl الlه سkينته عlى رasuuله وعlى الmؤminiiن وأlزmهm kalimaة التqوى وkanuu أxaqa bha وأhlha وkana اllah bkuli شhayءi عlيma waynu kusoo jirnay fii tafsiiri suurati اlfath aayaddan id jacala aladiina kafaruu waxay la socotaa ay kusii xidhan tahay aayaddii ka horeysay ee dersigii ka horeeyey dersigaan aynu kusoo qaadanay low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum waanu cadaabi lahayn cadaaban aliiman ayaanu cadaabi lahayn id wakti baanu cadaabi lahayn cadaaban baan cadaabi lahayn lacadabnaa cadaaban lcadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliiman id wakti jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay alxamiyata xamiyo iyo quuriwaa iyo kibir ay yeeleen fii quluubihim ay yeeleen qalbiyaashooda dhexdooda haddaa labadii mafcuul mafcuulkii horena alxamiya ka dhigtay jaariga majruurkaana kii dambe a markaa ka dhigtay id waqti jacala aladiina kuwii ay yeeleen kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbiyaashooda dhexdooda alxamiyata alxamiya waa maxay alanafa waalkibriyaa qabweyni iyo kibir iyo quuriwaa yaa markay qalbigooda geliyeen kibirkaa maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdaan marna ma dhici kadho in nala yidhaahdo muxamed calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadii la socdo madiine ka yimid baa maka iska soo galay oo loo arko in nala ka adkaaday dad awood noogu yimid see ku dhici kadha iska dawaafaan iska sacyiyaan iska tukadaan iska soo galaan magaalada maka alxamiya marka la yidhaahda middaas waa isla weyn waxay kalaa xamiyadaa ka mid ahayd markii heshiiska la qorayey kitaabkii iyo warqaddii lagu qorayey bay waxay diideen in la qoro bismi illaahi araxmaani araxiim baa lagu bilaabi lahaa say dheen annagu raxmaan iyo raxiim midna ma naqaan ma naqaan bay dheen jooji warqadda saatoodii baa loo raaco markaasa waxaa la qora waxaani waa waxay ku heshiiyeen maa qaadaa bihi muxamedun rasuulula nebi moxamed oo kula heshiiyey markaase waxay dhaheen haddaanba ognahay low naclamu annaka rasuulullaahi haddaanba ognahay inaad rasuul ilaahi tahay la tabanaaka waa ku raaci lahayne rasuul ka tir meesha tayta arrintaas iyo derajadaas ka tir meesha waxaad qoraysaa walaakin uktub ismaka wasma abik magacaada magaca abbaha baan garanayna annaga muxamedaan kuu naqaan abbahana cabdullaahi la dhihi jir wax kale ha noo sheegani haa waa qabweyne alxamiya markay yeeleen fii quluubihim ay yeeleen waxyaalo badan bay ahayd midda hadda aan sheegayna bukhaari iyo muslimba waa warinaya alxamiya xamiyat aljaahiliya xamiyadaa markay yeeleen qalbiyaashooda xamiyat aljaahiliyati markay yeeleen xamiyat almilati aljaahiliya jaahiliyada miladoodii iyo diintoodii xamiyadeedii kulaylkeedii iyo qabyaaladeedii iyo qabweynideedii iyo kibirkeedii iyo santaaggeedii waxaaso dhan waa isku mid markay yeeleen qalbiyaashooda waxaa la yidhaha qadrasakh qofka waxa weeyaan kibir darti waxa weeyaan sanka taagaya la yidhahda ay casabiya jaahiliya faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisiba ilaahay kusoo duldejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisii calayhi salatu slam nebi moxamed iyo wa cala almu'miniina muminiinta dushood gaaladaa waxaa qalbigooda lagu ridayo xamiye ah waa laga ilaahiyey kuwa asxaabada ee muminiinta wa alzamahum ilaahay wuxuu laasimiyey bimacnaa ikhtaara lahum ilaahay wuxuu u doortay nabigeenna calayhi salatu slam iyo saxaabadii kelimata taqwaa cabsida kelimadeeda ayaa ilaahay siiyey oo laazimiyey ilzaama takriimin wa tashriif waa kelimatu tawxiid ilaahay baa wuxuu ku manaysay oo siiyey kelimatu laa ilaaha ila allah jumhuurtugaa kelimadaasi waa midaas bay dhaheen waa tawxiid kelimadda cajo badanah maxaa kutub laga qoray maxaa cajaa'ib ay leedahay ama kelimata taqwa waa ikhlaaskoodii iyo daacadoodii ay adeecayeen ilaah iyo rasuulkiisa heshiiskiioo ay qaadan la-yihiin oo saxaabada la culus bay iskaga hogaansameen bunuudu sulxi baa la yidhaha sulxan qodobadiisii oo ay aada u liqi la-yihiin iyadoo ay jidho baa ilaahay faanzl اllahu sakiinatahu calىa rasuulihi wacalى اlmuminiina ilahay ku duldeji saxaabadii suluxaas kull اlkhayr baa markii dambe lagu helay muslimiinta dhexdeeda وalzamahum kalimata الtaqwى wa kaanuu waxayna ahaadeen axaqa kuwa xaqnimo badan bihaa kelimadaas iyo fadiiladaas iyagaa mudnaan badan wahlahaa wa kaanuu ahlahaa ehelkeedii bay ahayd kuwa ehel u ah kelimadda mar baa cidaan waxaan ehel u ahayn iska iska dhahdaa ama lagu magacaabaa ama laakiin iyagu waalzamahum kalimata taqwaa wa kaanuu axaqa bihaa wa ahlahaana bay ahaadeen wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantii caliimaa caalima biman huwa ahlu lilfadl fadliga iyo sharafta kuwa ehelka u ah ilahay isagaa caalim ku ah ciddou doono ilaahay siinaya subxaanahu wa tacaala marka wa kaanuu axaqa bihaa wa ahlahaa sidaas bay ahaadeen ummadihii hore bay ka mudan yihiinna waali kuwa gaalada oo dhan bay ka mudan yihiin waalzamahum kalimata taqwa waa kelimadda cajaa'ibka wila dadkan ummadan ilaahay wuxuu ku sifeeyey kuwa wanaagsan ee ilaahay ka yaabo mutaqiin meelo badanoo qur-aanka ka mid a waalzamahum marka kalimata taqwa wey wa kaanuu axaqa bihaa kuwa ku mudnaan badan ee kaga mudnaan badan kuwa gaalada ah fii saabiqi cilmihi ilaahay cilmigiisa saabiqa ahaa inay kuwaani ku mudnaan badan yihiin iyo wa ahlaha musta'hiliina laha inay iyagu ehel yihiin markaasaa saxaabadii waxaa loo doortay inay nebi moxamed la saaxiibaan calayhi salatu wasalaam markaa innaga kelimad qaali aan haysanaa iskaga celcelin kadib kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelimadda kelimad cajaa'iba weeya mujaahid wuxuu yidhi saddex arrimood xag rabbi lagamaba celiyaba lagama xijaabo midda koowaad waa laa ilaaha ila allahu oo ka timid min qalbin min qalbi mu'minin qof mu'mina qalbigiis midda labaadna waa dacwatu lwaalidayn labada waalid ducadooda midda saddexaadna waa dacwatu lmadluum qofka la gardaraysanayoo la dulminayo habaarkiis saddexdaas xag rabbi lagama soo celiyaba wa kaana allaahu bikulli shayin caliimaa ilaahay waa kaas sidaa weeya subxana wa tacaala marka nebigeennu waa afdalu lmakhluuqaat wax la abuuray nebi maxamed waa ugu fadli badan alay sala slam ummaddiisuna waa khayru lumam ummadaha midda ugu khayr badan kelimaddaanna waa min afdali اladkaari wax lagu wardiyo kelimadda ee adkaar ah midda u sarraysa wey markaasaa la siiyey iyagii ummaddii ummaddaana ilaahay ku manays arrimahaasoo dhan baa marka ku jira halkaa marka intaa laynoo soo cadeeyey waxaa laynoo tilmaamayaa oo halkan laynoo ka sheegaya laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaq manaam nebiga la tusay iyo ru'yo oo xaq ah ambiyadaa ru'yadoodu waa xaq ah ilaa waa juz waxyiga ka mid ah ayaa laynoo sheegaya laqad xaqiiqe waxay ka dhigantaa waa sidii haddeer oo kale dhaartii baa iska xadfana wallaahi laqad sadaqa allaahu ilaahay waa u rumeeyey waa ugu rur sheegay rasuulahu rasuulkiisa alru'yaa ru'yadii oo laqad xaqiiqe wallaahi la wallaahi laqad xaqiiqe sadaqa allaahu ilaahay waa u sadaqay rasuulahu rasuulkiisa alru'yaa ru'yadii bilxaqi mutalabisatan xaalay tahay ru'yadaasi mid ku laran bilxaqi xaq iyo dhab ahaan oo markaas bilxaqida halkaas laga xaalay waa ru'yo oo xaq ah oo aan shaydaan wax luga ku lahayn nebigu manaam buu arkay calayh salatu wasalaam manaamku wuxuu ahaa isagoo magaalada maka galay saxaabaduna la socdaan kacbada ay dawaafeen qaarkood madaxa xiiray qaarna madaxa jartay suu nebigu saxaabadii uu sheegay war saasaa laytuso khayr baa soo socda magaaladii markaad waa gelaynaa saxaabadu waa ku farxeen waa bishaarayseen xudaybiya loo baxa saxaabadii nebigay raaceen gaaladii baa ka hor istaagayo waa laga soo celiyey inay magaaladii makaad galaan sulxii baa dhacay kuwa munaafiqiina markaa shaki iyo balaayo keenay waxay dhaheen wallaahi hadda waka aan noqonnay maa xallaqnaa walaa qasarnaa timana maanan xirin timana maanan gaabin bale kacbadii iyo dawaafii wax kasta waa nala ka hor istaagi walaa ra'ayna albeyta gurigii kacbada xataa nooma muuqan fa ayna hiya ru'ya awa ru'yadu noo sheegay inaan gelayno madaxa xiiranayno qaarkayo jaranayo markaasaa warkii munaafiqiintu meel baasi wax ka fiirshaani kuwa muslimiina qalbigooda dhex xula oo dhaheen malaha inay sac tahay oo kale ay la muuqata saa aayaddan ay soo degtay laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'ya bilxaqi ayaa la soo deji waxaa la yidhi manaamkaas xaq bu ah xaqiiq wey koow laakiin yaa idin yidhi sanadkan weeye markaad gelaysaan oo dawaafaysaan oo madaxa xiiranaysaan oo timaha jaraysaan sanadkaa hadda markaa la maraya waa sanadkii lixaad sanadkii dambaa loo xaqiijiyey waa sanadkii toddobaad sanadkii sideedaadna dee fadxu makaaba dhacay sanadkii sagaalaadna abuubakar baa loo soo dhiibay ummadda waxaa la yidhi xajka mari sanadkii tobnaadna caamu xajatulwadaac nebigaaba hogaaminaya calayh isalaat wasalaam latadkhulunna gasheen oo gasheen waa gelaysaan oo waa gelaysaan almasjida masaajidka alxaraama ee xaraamka ah mashiiada ilah in shaa allah ilahay hadduu doono aaminiina xaalaatin kuwa aaminiina muxalliqiina xaalaatin kuwa xiirxiiraya ru'uusuka madaxyadiina wa muqasiriina xaalaatin kuwa gaagaabinaya kuwa madaxa xiirxiiraya iyo kuwa gaagaabinaya idinku iskugu jira waay qaarkiina gaabinaya qaarkiina madaxa xiiraya laa taaafuuna xaalidnaan baqayno hadeera baa la yidhi aaminiine aamin waa la helay laa takhaafuuna waa maay laa takhaafuuna mustanifuna waa ka dhigi karnaa laa takhaafuuna ma baqaysaan oo waa maxay markaa gashaan dabadeedna cabsi ma jidha wey ee tikraar ma aha wax la soo sheegay misna in lagu celiyey maaha facalima ilaahay wuxuu ogaaday maa sheegaasoo lam taclamu waydnaan ogaan waxaydnaan idinku ogeyn baa ilaahay ogaya subxana wa tacala xikmadda sulx ku jidha heshiiskan khayrka ku jira maslaxadda ku jidha waa idinku maan galno maan madaxa jaranno xiiranno maan dawaafna keliyaa leedin ilaa markii heshiiskan dhaco dadka isdhex mareen saxaabada islaamkiibaa meelo badan la gaarsiiyey ilaa hal isdhex maraa leedi dagaalkii waa joogsan muddaa la joogsan dad badan baa islaamnimadii soo galay hadda maalinkaas heshiiskaa dhacaya nebiga kun iyo afar boqol oo nin baa la socda maalinka dambe oo fadxu maka dhacayana yaa laba sano ka bacdi kun iyo afar boqol ba awal ahaayeena toban kun baa nebiga la socotay calayhi salatu wasalaam dadkii baa inta islaamay oo soo galeen oo macaansadeen oo heshiiskii laga dhex faa'iiday baa sidaas baa dhacday fajacala ilaahay wuxuu yeelay min duuni daalika kaa sokadiisa fatxan qariibaa fadxi dhow baa ilaahay yeelay arrinkaa hortiisa iyo geliddaa masaajidkaas fadxi baaba ilaahay yeelay oo waxay leeyahay sulxulxudaybiyaaba lafteedaa fadxi aba ilaa fadxiyadii baa ka ratimaya oo iyadu sabab u noqotay oo saxaabiga albaraa la yidhahda sida imaam bukhaari wariyey saxiixiisa wuxuu yidhi idinku fadxiga fadxumaka u taqaanaane horta waa rune fadxumaka fadxi waa ahaayeen laakiin annagu fadxiga rasmiga ah waxaan u naqaanaa baycatu ridwaan oo yowm alxudaybiya dhacday ayuu yidhi xadiidka imaam bukhaari baa warinay shay waaweyn baa maalinkaa dhacay fadxigaa sidaasoo marka u dhacay oo ilaahay u guuleeyey subxaana wa tacaala oo futuuxaad kaloo tiro badan loogu daba xiray oo uga sii dambeeyeen ama fadxan qariibantaani waa fatxu khaybara iyo xoolihii laga helay iyo guushiisa ilaahay uu siiyey intaba waa noqonaysaa marka laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaqi bilxaqidaas tafsiirka hore aan marnay talabisatan bilxaqi bisidqi iyadoo ku maran ru'yadaas ama laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'yaa bilxaqi sidqan sidqigaasoo mutalabisan bilxaqi labadaba waa la maray waxaa dhacday xataa markii nebigu yidhi waa noqonaynaa timaha xiirta oo meeshiina ku xalaalooba xoolaha halkaan lagu gowraco markii koowaad nebigu markuu amray qof isdhaqaajiya waa la waayey amarkii fuliya markii labaad buu ku celiyey qof isdhaqaajiyo amarkii fuliyaa la waayey markii saddexaad buu ku celiyey waa la waayey markaasa nebigu iska walbahaarsanto tegay umusalamo u gal markaase waxa uu yidhi maanta intaan saddex jeer amar bixiyey in la qaadan waayaa dhacday saxaabadana waa dhibaatada iyo waxay dareemayaan markaase waxay tihi gabarh aad u caqli badan baa nabi allow adigu bilow waxaa wadado hadiga adigu gowra adigu madaxana xir markay arkaan inaad samaysay iyagaa samaynaya sidii markuu nebigu sameeyey baa kulli saa loogu yaac qof kasta hadiga waday gowraciisii iyo madaxii oo inuu jartay inuu xirto markaasaa meesha hawshaas ku dhammaatay huwa ilaahay subxaanahu wa tacaala aladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa la diray iyo wadiini lxaqi diinka xaqa ee mustaqiimka waa diinu islaam liyudhirahu ilaahay inuu daahiriyo ilahay faacil uga dhig liyudhira ilaahay inuu daahiriyohu diinkaas cala addiini diin dushi kullih dhammaantii diinaha jiro oo dhan ilaahay inuu ka daahiriyo ka qaalib yeelo diinu islaamka waa diinka keliyaoo la ogol yahay in koonka lagu maamulo marakan oo la rumeeyo oo la raaco kaa weeyaan diinihii kaleo dhan wakhtigooda halkii baa lagu jooji wa kafaa waxaa kaafiya billaahi ilaahay baa ku filan shahiida min jihati shahiid wa kafaa billaahi shahiida muxamadu nebi muxamed rasuulullahi ilaahay rasuulkiisii wey khabarkiiba ka dhig waaladiina kuwa macahu nebi moxamed maciisaana ashidaau kuwa ku darnaan badan wey kuwa darnaan badan wey cala alkufaari gaalada dushooda ruuxamaa kuwa isku turid badan weeye baynahum iyaga dhexdood icraabo badan baa jire rasuulullaahi iyo muxamed laiskaga khabro oo hadba mid la hormari iyo tafsiirkaa hore aan marnay iyo muxamedu nebi muxamed rasuulullaahi ah nebi moxamed oo rasuulka ilaahay ah iyo waladiina kuwa macahu maciisaa nebi moxamed ashidaa u weye kuwaas nebiga iyo kuwa la socdaay kuwa ku darnaan badan weye calal kufaari gaalada dushooda ruxamaau baynahum weye dhexdooda kuwa isku turid badan dee nebiga markii magaciisa lagu dhawaaqo isla markiiba deg deg waxaa la sheegayaa risaaladiis ilaa hebelow nebiga la iskama dhaho marka hadda muxamed la yidhiba rasuulullaahi baa horay saa loogu xujiye waxba uma dhexeeya adilatin weeye kuwo u dabacsanaan badan cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ama u turid badan acizatin waa aayad kale ahay taas adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin waxay ka dhigan tahay ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum way isku macno yihiin gaalada waa lagu adkaa waliyajiduu fiikum gillah adayg waxay idinka heleen baa layidhi marka waxay gaareen baa layidhi mu'miniinta iyo saxaabadu kaanuu yataxarazuuna inay iska ilaaliyaan min hiyaabihim gaalada dharkooda min an min an tamasa abdaalum jirkooda inay taabato qofka saxaabiga ah ee mu'minka ah ee daacadda ah wuxuu iska ilaalinayaa gaal maradiisu inay jirkiisa taabato iskaga falaadayaan hadda gaalada dadka koow walaalkiis mu'mina markuu arkana waa ku soo boodayaa oo saasou u macnaha xabadka u saaraya oo u dhunkanaya waa ruxamaau beyna gacnahooda iyo dharkooda iyo waxooda gaaladana iska ilaalin jira taraahum waad arkaysaa rukkacan xaaleyihiin qofka saamicaadow saxaabadaa nebiga la ammaanaya ammaanta tii u dambaysay oo ugu sarraysay rukcan xaalayihiin sujadan xaalayihiin labadaba waa xaal rukcan raakicina wey sujadan saajidiina xaalayihin waa salaad badan yi wey haddaa marar baad aragtay dad intaa hadba rukuucaya iyo dad hadba intaa sujuudaya mujeedkao dhan waa maxay aad bay u tukadaan wey salaado badanay tukadaan waxay ahaayeen ruhbaanun bileyli usuudun binnahaari libaaxyada maalintii suufiyada habeenkii ah habeenkiina waa tadaruc iyo oohin iyo duco iyo isbihinbihin maalintiina waa libaaxyo aan lacag mari karin cartamaya saa weeyaan yabtaquuna xaalay dalbahayaan ama yabtaquuna waxay dalbayaan fadlan bay dalbayaan fadligaasoo min allaahi ka ahaaday iyo wa ridwaana acmaasha waxaa ugu fiican tahay salaaddii baa la tilmaamay ikhlaas waxaanay samaynayaan ha lagaa sheega maaha ikhlaaskoodii baa la caddeeyey waa fadlan min allaahi wa ridwaan ilaahay darti weeye waxood waxay dalbayaan fadligaas jannay raadinayaan raalli ahaanshay raadinayaan siimaahum calaamadooduna fii wujuuhihim wejiyaashooday ahaatay calaamadda lagu yaqaan waa fii wujuuhihim dadka iyaga ah siimaahum calaamadoodu fii wujuuhim wejiyaashooday ahaatood kuwa kalea looga garanaya siimaahum fii wujuuhim marka maxaa la yidhi min ahari sujuudi xaalay ka ahaatay bay fii wujuuhimta sujuudda raadkeeda wejiyaashooda calaamadu tahay calaamadaasna waa min ahari sujuudi xaalay ka ahaatay waa sujuudda raadkeeda iyo saameynteeda oo qofku markuu salaada badiyo badiyo badiyo waxaa laga yaabaa in meesha wejiga ama labada indhoo dhexdooda xoogaa qaleyfa ama dubka adayga ama calaamad ay ka muuqato laakiin hadduu qofku is yidhaahdo calaamad iska keen oo isagu isagoo wejiga dhulka ugu xoqayo ama maaragtay iskugu adkaynayo oo isleeyahay hal lagu arko inaa cibaado badanta wejiga iska dir taa waaba lacaybtii u darnayd khatar weeye aad bay xuntaa middaas riyaaan wasumca wey istusus iyo hal lagu sheeg sheego weeye oo rag baaba waxay dhaheen waree dhahay innagu intaa waa tukanaa wejigan calaamadda male kuwaan saa haddiiba calaamaddan uga soo baxeen yaa ma dhulkiibaa adkaaday ya annagu dhulka waa ku sujuudnaa saasna maahayn ma dhulkiibaa adkaado saan u diiray ya mise waa naga salaad bateen sicalin waaba la dagaali jir kuwa noocaas isagu isagoaan iska keena hadday iskiis uga muuqato calaamaddu ahlan wasahlan weeye dhib ma leh min ahari sujuud waxa lagu leeyahay sujuuddan raadkeedu waaba iska yahadoo qofkan habeenkii cibaadaysa maalintii waa la iska dareemaya qofka labada qof hadday soo wada jeedaan baa lu leeyahay habeenkii midna mashquul kale iyo adduunyo iyo balaayo iyo waxyaalaaan fiicnayn ku mashquulo daawanayo ku wakhtigu kaga dhaco midna cibaado dadka wanaagsani subaxii wejigooda waa la kala garanaya amaba nuur baaba qofkaan ka muuqanaya amaba maaha calaamadani aakhiro markii la taga wejigoodaaba wahwahwah dhahayo iskaba nuuraya calaamadaasay leeyin yihiin oo wataan daalika arrinkaasina tilmaantaas maaluhum weeye fi towraati xaalay ahaatee waa sifadoodii iyo tilmaantoodii kitaabkii towreed la dhihi jiray oo tilmaantay waxaa weeye gaalada inay ku adan yihiin muuminiintana u raxmadaan salaad iyo sujuud badan yihiin waa maaluhum weeyaan daalika maalu wey fi towraati xaalay ahaatee wa maaluhum weeye filinjiili xaalay ahaatay iyana halkaa dhi ka zarcin maaluhum ka zarcin oo kale wey ama hum iyagu ka zarcin oo kale ama waxaa dhihi kadhaa wamahaluhum gadaal gooso mahalkoodao filinjiili ahaaday ama filinjiili xaal ahaatay ka zarcin oo kale wey dalag iyo zarci zarcigaasoo akhraja soo saaray shadahu faraqiis iyo laamihiis iyo caleentiis ilaa intaasoo sumbul baa geedka laamaha ka baxay tii baxdana intaano kaleo sumbul iyo sabuul baa kasii baxays dadkaan beera waaas maynu naqaani ama dad badanoo aan aqoon baa ina ka buuxeen dadka beeraleyda aad buu garanaya oo kale wey oo fa'aazara shadcigaasi uu xoojiyey faacil isaga uga dhig hu oo zarcigii ah oo fastaklada adkaaday bimacnaa saara qaliidan noqday mid adag oo fastawaakaaday calaa suuqihi saaqiisa iyo jiriddiisa ku dul saagay yucjibu xaalu cajab gelinayo azuraaca kuwa beeraleyda ah oo markay waxay yaqaanaan beertu isku aadantaho si fiican u baxdo aysan halaagsamayn oo sidii la rabay u beeranto u baxday iyo marka kale kala garanaya iyo waxa ku yaalla waxaa lagu leeyahay meesha ujeedku waa maxay markii hore saxaabadu taag darro iyo yaraan iyo kow iyo laba iyo saddex inay ku bilowdeen sida zarcigaas yaa abuurkan iyo laan soo baxday laan kale ka baxday mid saddexaad ka baxday saa u noqday sida geedkaa marka dambe laamo badan iyo geed weyn iyo har iyo faraqyo badan u yeeshay bay saxaabadii markii dambena tiradii uga bateen xoog ilaahay u siiyey oo fasakladay noqdeen fastawaa calaa suuqi sida geedkaasoo kale kaasoo yucjibu zurraaca waxaa dhahdaa facala allaahu daalika ama facala daalika ilahay arrinkaa waa sameeyey ama kaharahum ilaahay saxaabada waa badiyey liyaqiida ilaahay inuu carageliyo bihim saxaabada alkufaara kuwa gaalada ah in lagu carageliyo cil u baktiya markii la arka iyagoo kala gooshaya tiradii ka batay diinta faafinaya nuuraya rag baa ku leeyihiin zarcigu waa tusaale weyn weeye ilaa tusaalaha iyo mutushana ma gartaan ila alcaalimuun zarcigu waa maxamed alai sla nebi muxamed shadcigu waa saxaabadiis waawaa yaraan jireenoo ilaahay baa badiyey ducafay ahaan jireen ilaahay baa xoog u yeelay war maya aayaddu saxaabadii rasuulkaa laga hadlayaa sida loo badiyey awalna u yaraaye sida dacwadu marka hore tartiib ugu soo bilaabatay ummad badan u ajiibtay xoog u yeelatay u farcantay wacad allaahu ilaahay waa u yaboohay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo minhum iyaga ka mida minhum iyaga ku bayaansan maqfiratan baa ilaahay u yaabay u yaboohay dhaafid iyo wa ajran ajr ajarkaasoo cadiimaa weyn ayaa ilaahay u yabo oo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala aayaddani waa hadal badan tahay waxa weeyaan dee waqtigaan ku ogolayn laakiin inahaas baa ka mida laakiin maanta dacfiga muuqanaya iyo dhibaatada muslimiinta ku habsaday dee iyagaa waxay ka tageen sidii la rabay inay sameeyaan cadowgoodii bay waxay moodeen xabiib moode gaaladiibay in badanoo ka mida la xigtay aayadda waxaa ku sugan baa layidhi saxaabada sharafteeda iyo cajaa'ibteeda laa tasubuu asxaabi baa nebi alayh salatu wasalaam muslimkaa warinaya saxaabadayda ha caayinin aflagaadha ka ilaaliya fawaladii nafsi biyadii baan ku dhaartay haddii midkood sadaqayso yaa mada haddii idinka midkiin sadaqayso buurta uxud oo weyn buurta ballaaran oo dahab ah buurtaa uu la baxay ma gaari kardho hal koombo hal mud oo saxaabi la baxay ama mud barkiis saxaabi la baxay maanta kuwa jooga waa waxay u qabaan inay xilmi iyo abaaqiro inta noqdeen cabaaqiro noqdeen saxaabada afka ku taagaya oo wax ka sheegaya radia allaahu canhum wa ardaahum saxaabada rasuulka cajaa'ibtoodu wax aad u tiro badan bay ahay marka kulligood saasaa loogu markhaanti kaca saxaabada rasuulka iyo cajaa'ibtoodu ay u badantah waxaa la tilmaamay aayaddan suuraddan hadda lagu soo gebagabeeyey liyaqiida bihim ulkufaara haddee waxaa ku sugan baa lu leeyahay saxaabadu siday ahaayeen iyo nidaamkoodii culimmadu waxay dhaheen aayaddan waxaa ku jira sagaal iyo labaatankii xaraf ee xuruufta alifka dhammaan aayaddan waa laga helaya waa aayadda moxamed rasuullah xarafka u horeeya hadda waa miim muxamedu soo miimkaan bilowd sidaanoo kale waxaa aayadda kaleo lagu jeciyey waa uma anzala calaykum min bacdi اlgam amanata nucaasa qur-aanka kuma jirdha aayad kale oo aan labada ahayn oo xuruuftoo dhan lagu koobay ba ay ku leeyihin labadaas aayadoodna man daca allaha bihimaa bay dheheen qofka ilaahay ku barya ilaahay waa aqbalaa u sujiiba lah ilaahay waa ajiibaa waxaa la caddaynayaa sida saxaabada iyo dadka muuminiinta ka dambeeyey ilaahay u hiilinaya hadday daacad noqdaan radia allaahu canhum wa axsharanaa macahum naxn wa waalidiina wa muxibiina wa jamiica almuslimiin bimanihi wa karamih halkaa hadda aynu marayno qur-aanka qaybtii koowaad halkaasaa u dambaysa oo qaybta koowaad waa maxay qur-aanka markii loo qaybsho suurado dheerdheero suuradaha dheerdheero lixda u horeysaa keliya maaha si guud mudawal iyo mufasal markii loo qaybiyo hadda mudawalkii halkaasu ku dhammaaday mudawalka maxaa lagu khatimay baa la yidhi laba suuradood labaduba nebi moxamed u ahaadoo ka warramaya suuratu muxamed iyo suuratu alfatxi xaasilku waxaa weeye in fatxi furasho seef ahaatay iyo nasri ilaahay ku manays laga adkaanayo gaalada qaybta labaadoo mufasalkaaga halkaa wixii ka dambeeya ka bilaabanayana markuu hadha u dhammaado laba suuradood baa lagu khatimaya oo tusinaya nebiga ilaahay siduu ugu gargaaray dadka si hoose inay nebiga dhibaan damcay sixir iyo balaayo ilaahay si uga qabtay labada suuradood qur-aanka lagu khatimay weeye darsigeennu intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab